wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa golaha miladayaasha caafimaadka qaranka iyo magaalada muqdisho ku qabatay aqoon isweydaarsi muhiim ah oo diiradda lagu saarayay xeerka anshaxa shaqaalaha caafimaadka xogaayo ku-xigeenka mihnadlayaasha caafimaadka aamina sheekh xasan ayaa sheegtay in xeerkaani sal uu noqon doono nidaamka shaqooyinka caafimaadka dalka waxa ugu horeeyo oo aan rabno inaan dadka aan ka toosino una sheegno waxa waaye in qofka uu u shaqaynaayo bukaan uu kowda hore ka fikiro badqabkiisa bukaankan badqabkiisa leannoo sharciga caafimaadka ruol ugu weyna wuxuu dhigayaa haddaadan wax u tari karin dhoontaham ha dhibaataynin qofka dhibaataha ugu darin asaaba bukaana oo dhibaataysan marka inaan inaan ka wada fikirno oon isku xoojino oon iskula xisaabtanno badqabka bukaanka badqabka bukaanka adn roolka ugu weyn oo energy b c iyo golaha mihnadlayaasha caafimaadka ay leeyihiin waxaa waaye bukaanka badqabkiisa dhinaca kale qaar ka mid ah khubarada baratay cilmiga caafimaadka oo kasoo qaybgalay kulanka ayaa dhankooda su-aala ka weydiiyey mas-uuliyiinta iyo dhakhtar kale hal goob ka shaqeeya ama dhakhtar iyo neers hal goob ka shaqeeya ayna isguursan karin biayi mabda ay ku imaatay maxaa yeele waa u heshii karaan laba berson oo ka dhex shaqeysa within one institution lama ogola ayaga haddii uu lacala isguursadaan iska helaan waa midkood waa inuu shaqo kale meel u raadsadaa si adigana istaalkan u shaqaysid iyadana istaal kale uga shaqayso bukaankan wuxuu soo goosta ticket haddii international liidan bukaankan insurance oo leeya insurancekiisa lacagta soo dhiibay haddii uu hadiye kuu keeno ma qaadan karta hadiye hadiyada waxaa iskale isbitaalka markuu hadiyada kuu keeno iskaga dhiib neersinka